munaasabaduna ay ku qalinjebinayeen in ku dhowaad afartan arday kuwa oo baratay barashada shareecada islaamka islamarkaana ka baxay macadka almacaarif ee degmada gurceel ayaa lagu qabtay degmadaas waxaana xafladda kasoo qeybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin xildhibaana ka tirsan dowlad goboleedka galmudug maamulka degmada gurceel iyo bahda aqoonyaanada ee degmadaas ugu horeyn waxaa xafladda furay maxamed cali oo ah gudoomiyaha dalada maasooyinka iyo macaahidda shareecada islaamka ee soomaaliya iyo maamulaha macadka ardadan caawa horta waxay ka qalin jebinayaanu ay qaadanayaan waa shahaada dugsi sare oo ay ku aadi doonaan haddii ilaahay aqbalo kuliyadaha kale ah kuliyatu sharaaca walqaanuun iyo daraasatul islaamiya dal alla ayaga dalka ay rabaan ay ku dalbadaan waa shahaado soo martay broseeskii loogu talagalo ahay wasaaradda waxbarashada hidaya tacliintan sare ee soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda inta ilahay u calfay waxaan rabnaa inaan xasuusino daladaanu waxa ay ka shaqaydaa oo keli ah waxaa waaye inay hormariso ardayda macaahidda diiniga dhigata inay siiso shahaado ay ku aadaan jaamicaadka gudaha iyo bannaanka macadku wuxuu caan ku yahay xifdinta kutubta nadmiga ah waxaan xoogga saarnaa maadaama jiilka ardada aan waxbarayna ay yihiin arda yaryara oo aada u yaryar xilligii xildhibaan mursal sheekh maxamed xiifow iyo khaar ka mid ah maamulayaasha jaamacadaha ee ku yaala degmada gurceel oo dhankooda xafladda ka hadlay ayaa waxa ay dhammaantood hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in jiilka cusub ay bartaan shareecada islaamka ayna noqoto iftiinka hogaaminta bulshada ay ka run sheegaan macalimiintuna waa mahadsan yihiin waardiintuna waa mahadsan yihiin waktiga dheer la soo daaladhacayay laakiin waxaa ilaahay mahadiisa caawa markhaatina aan ka nahay waalidiintan sharafta leh diyaarka u noqday ubaxaas quruxda badan leh inay baraan diinta islaamka ee waajibka ah in la barto inay baraan markhaatiaan ka nahay qofku hadduu diinta yaqaano kusoo barbaaray way u fududahay inuu waxbarashada maadiga ahayd iyo qaybihi kale ee waxbarashada hore u sii wato qofku maskaxiisu waa furme wuu ismiisaamaa cunigii wuu xisaabtamaa alla kacabsi taqwaa geli arday waxbarashada macadka oo aan ognahay dhaqaalaha soo gala inuu keliya midka jaamacadda soo galo ou maaragtay ka xishooday inuu dhaqaalo xumo uga haro waxbarashadii inaynan dhicinin ammaanmallaahi waa layna su-aalayaa annagana waa nala su-aalayaa gunaanadka xafladda ayaa ardada qalin jabisay la guddoonsiiyey shahaadooyin ay ku caddeynayaan inay si rasmiya u dhammaysteen waxbarashada ee macadka